waa mahadsantahay yuusuf horyaal kubadda cagta puntland oo kooxaha heer koowaad ee puntland waxaa ka qayb gala toban kooxood waxaana loo kala qaybiyey laba gruub e iyo biya gruub walbana ay shan kooxood ka kooban yihiin waxayna ku kala cayaarayeen garoonka miraawaari garoowe iyo cawaali gaalkacyo koox kasta oo gruubka ku jidha waxay lahay sideed cayaarood guud ahaan garoon kasta waxaa lagu cayaaraya labaatan cayaarood waxaana ka soo gudbaaya labada kooxood ee wan iyo tu ku soo baxa halka tan ugu hoosaysa u laabanaysa regional leaga gobolkeeda waxaa isu soo baxay afar kooxood afartaa kooxoodii waxay dheheen agrigate koox walba kooxda kale laba jeer bay sarkeen cayaartii kama dambaystahayd waxaa lasoo gabagabeeyey shantii bishii lixaad oo ay isu soo hareen kooxaha hambabaro iyo comsed iyadoo guushu ay ku raacday kooxda hambabaro football club oo ku badisay penalty afar iyo saddexa cayaarahaas si nabadgelya ay ku dhammaadeen guud ahaan waxaa ka qayb galay laba boqol lixdan cayaartooy siddeed iyo toban macallin iyo boodhka kooxaha oo ka kooban lixdan waayahay mustafa cabdiraxmaan inta uu tartankan uu socday maxaa laga dhaxlay oo dhallinyaradu ay ka dhaxleen marka intuu socday tartanka muhiimadda laga lahaa waxay ahayd sideedaba tartan si joogtaa loo qabto waana tartanka ugu sarreeya puntland dhallinyaradu waxay ka dhaxleen kow inay ka soo baxeen xirfadlayaal kubaddooda aad u sarrayso labo in dhallinyarada lagaga jihayay waxyaalii xumaa iyo tahriibkii saddex in nabadgelyada qayb weyn ka qaadanaya magaalooyinka tartanka lagu qabanayay dhallinyaraduna qaybi taageerayaashu ay daawanayeen qaybna ay cayaaraysay guud ahaan magaalooyinkuu ka socdayna uu maalmahay ka socdeen dadku ay ku jihaysneen horyaalka ka socda garoommada miraawaale iyo cawaale waxaa jiray kooxo ka qaybgelayay tartankan oo cabasho muujinayey haba ugu badnaatay cabashadooda dhanka garsoorka oo ay lahaayeen dhinacyada kooxaha dheelaya markaasi inay magaalooyinkooda ka soo jeedeen idinkana markay tallaabadaas idiin sheegeen ama cabashadaasi ay idiin sheegeenna waa aad ganaxdeen maxaa ula jeedeen arrintaas yuusuf waa mahadsan tahay garsoorka tartanka qabanayay waxaan garsoorayaasha puntland oo tababarada badan qaatay uguna aqoonta sarreeya waana garsoorayaasha tartanka soo gebagabeeyey sideeda cidda cabasho keenta ama garsoorku marmarisoota waa qofku markuu guulaysto sida garsoorku eeda saaraa waxaan filayaa cayaarahaasi garsoorayaasha dhexdhexaad in kuwii ugu wanaagsanaa puntland soo mara iyadoo aan meel kale garsoor laga keenin xaqiiqdii garsoorayaashii markii la isdhaafiyana dee mar walba mataqaanaa garsoorka puntland baa cayaarta qabanaya marka aan waxaan qabaa inay garsoorayaashii ugu wanaagsan ay ahaayeen khaladka ka dhacayna uu yaraa tartankaasna ay guul kusoo dhammeeyeen aan nagu mahad celinayo wakhtigii juhdi aan garsoorka gelinay inay maanta ka mari dhaliyeen maadaama wax garsoora aan laga keenin xiriir kubadda cagta soomaaliyeed tartankan horyaalka puntland intuu socday xiriir kubadda cagta ayaa ka tirsan tahay bal waxaad iga warataa arinta ku saabsan ee xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo doorka uu ku lahaa ee tartankan xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo ururka kubadda cagta puntland waxaa ka dhexay wada shaqayn tartankan dee saa la socoto martigelintiisa waxaa la martigeliyey markii ugu hore waxaa la martigeliyey labada kooxood oo bari ka yimi gaalkaca marti ku ahaa iyo kooxda qaran marti ku ahayd oo muddo afar iyo labaatan beri gaalkaca iyo garow kala joogay markii dambena toban casho waxaa joogay kooxaha hambabare comsod magaalada garoowe intaasoo dhan de waxaa martigelinayay urur kubadda cagta puntland isagoo la kaashanaya xil kubadda cagta soomaaliyeed shirkadda oo somtel oo iyadu door weyn ka qaatay maalgelintiisa danab cabal oo iyaduna tartankan abaalmarintiisa bixisay baahinaysana leyfka oo tartanku ka socdo marka intaasa ka qaqaatay iyo b d r c iyo wasaaradda dhalinyarada cayaaraha oo hogaaminaysa wasiir hodan iyadana doorkeeda dowladdu qaadatay marka tartankan waxaa tartan iskutashi cid walbana ay ka dhex muuqatay qaybna ka ahayd maalgelintiisa waxaa jiray in lagu ciyaarayay magaalooyinka garowe iyo weliba gaalkacyo kooxo ka qaybgelayay tartankaasna waxa ay ka kala socdeen magaalooyinka qardho iyo weliba boosaaso inkastoo aysan garoomo salaxa ama garoomada rooga cagaaran aysan lahayn iyaga maxaa diidayay mustafe in magaalooyinkooda loogu tago oo loogu ciyaaro maadaama ciyaaruhu ay homi awey ahaayeen yuusuf waa mahadsan tahay saa la socota garoonka boosaaso shaqaa ka socota cayaarahanna dee kooxdu marka ay koox diyaarsan tahay oo tartanka usoo diyaar garowdo horta gool mira dhalay ka keeni kadhaa garoomada lagu qabanayeen hadda kooxaha hambabaroy comsed waxay yimaadeen garoonka miraawaare waxay agrigeed la dheereen laba kooxoodo ka dhisan oo heer puntlandna magaalada garoowe labadiina way ka soo gudbeen finalkiina waxay isku yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada gaalkacyo kooxahan level puntland weeye waxaa u wada dheelaya xirfadlayaasha dalka ama gobolada soomaaliya ugu sarreeya kuwaasoo iyagu koox walba qofka u wanaagsan ay keensatay marka waxaan rajaynayaa kooxdu markay isdiyaariso cayaartoy wanaagsan keento wakhti geliso juhdi geliso tababarkeeda inay guulka ka mara dhilin karto laakiin kooxda haddaynan wax diyaargaroowa samayn wax guula ma keeni karto marka garoonka boosaaas ma diyaarsanayn garoonka qardhana wuu dunsan yahay saan filayana dee broseska ku jiraa imageka tartanka maadaama tartanka ugu sarreeyey laba gobono cagaar aan leenahayna urur kubadda cagta wuxuu dusha saarsaday martigelinta oo kooxaha banaanka ka imaanaya marka sidaasaa tartan kusoo gaboobay waxaan filayaa inaynan dalka ka dhicin laba garoon oo cagaara oo horyaal ka wada socdo oo si nabadgelyaa ku dhammaaday cayaartooy xirfadooda iskiilisrayso ka soo baxeen tartankani wuxuu lahaa guddi anshax oo gaara oo dhammaantood u badnaayeen isboortigii hore banaanka ka yimi kuwaasoo cid walba oo dee dembi ama xeerkii la qaybiyey ka hor timaada ganaaxaya markaad cid gaar loo beegsanaya ma jirto ciddii qodob ka mida xeerka jebisa unbaa guddigu ka fadhiisanayay una soo gudbinayeen xiriirka ugu dambeynti waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka dhowaan puntland waxay soo gabagabaysay tartanka horyaalka ee puntland oo hadda aad sheegaysay koobkii gobolada puntland dhalinyaradu ma dhaafsiisana deegaanada puntland iyo ka ciyaaristooda marka kooxaha koobabka noocaasa oo dheela maysan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha aysan ugu abaalgudin inay ka ciyaaraan magaalooyinka muqdisho oo oo tartamadaasi noocaas oo kale ay ka qayb galaan ama ciyaar ahaan loo geeyo gobolada geeska africa si tartankaasi loogu dhiirigeliyo door noocaasa ma qaadan kardhaan miyaa wasaaradiina tartankan la qabto horyaalka puntland oo ay ku guulaysatay hambabaro qorshuhu wuxuu yahay isteydada dalka kooxaha kalaabiska soo qaada horyaalka in laysu keeno kooxdaasina ay yeelato ku guulaysata inay matalaadaba ka noqoto ciyaaraha laga qaybgala ka qaybgasho marka insha allah wax qorshuhu wuxuu yahay in koonfur galbeed uu ka qabsoomay jubbaland waa tii laga daafuray galmudug waa laga qabanaya hirsay baa laga qabanaya cidda soo qaada oo kalaabiska laysu keeni doonaa intaasaana insha allah qaada ay matali doontaa soomaaliya marka insha allah qorshuhu saasuu yahay